anigoo ah taliyaha qaybta booliska dowlad goboleedka jubbaland korneel maxamed naasir guuleed xasan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin xalay baraha bulshada lagu qoray oo uu ku qoray nin la yidhaahdo mukhtaar maxamed arrintaa iyadaa waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed inaan mukhtaar qabannay ciidanka booliska dowlad goboleedka jubbaland uu gacanta ku soo dhigay aflagaadadii uu ka geystay baraha bulshada awgood dowlad goboleedka jubbalandna aysan ogolayn in qof soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed laga jaa-ifeeyo dowlad goboleedka jubbaland dhexdeeda waxaa kaloo mamnuuc ka ah dowladda iyada dhexdeeda in qof sita yuniformka ciidanka dowladda uu aflagaadeeyo dad soomaaliyeed ama uu u hanjababa xaashaa lilah arrintaa mamnuuc waaye ciddii isku daydana tallaabada ninkan laga qaaday mid lamid a laga qaadi doonaa waxaan kaloon raaligelin buuxdo ka bixinayaa oon ka raaligelinaynaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteed iyo reer jubbalandba dad badan baa ka xumaaday hadalkii ninkaasu xalayta ku hadlay hadal qof mas-uula ma ahayn hadal qof muxuu ahaye khiyaaro ku hadashana ma ahayn ereyga uu leeyahay qabiil reer hebel annagoo aan wax ka jiraay ma jiro qabiil reer hebel oo fikirkaa uu qabaqabaa ma jiro waa iska isaga fikir isaga shaksi ah buu ka hadlay fikirkaa shaksiga ana waxay ahayd inuu isagu de ku koobnaaday inuu baraha bulshada soo dhexdhigo oo geeya ma ahayn waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyo ninkaa isaga in dowladda jubbaland tallaabo ka qaaday oo lasoo xidhay oo xabsiga ku jiro sharcigana la horgeyn doono waxay uu sharcigu ka qabana la waafajin doono waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego ciidanka iyo dowladda jubbaland midkoodna inuusan ogolayn ogolaana doonin in dad soomaaliyeed magaca jubbaland loogu gafo ama wax lagu waxyeelaya xaashaa lilaahi dowladda jubbaland arrintaa ma ogola madaxweyne madaxweynaheedu ma ogola waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ushee u sheego dowladda jubbaland xaashaa lilaahi waa ku ceeb ereyada noocaas oo kaleeta in qof ku hadlaya uu ku dhex jiro mana ogolaan doono mana ogolin isagiina gacanta ciidanka boolisku ku jiraa waxaana la horgeyn doonaa sharciga haddii ilaahay idmo waxaa kaloon rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego dadka warxumo tashiilka ee ereyada ninkaasu ku hadlay siyaabaha kale usii turjumaya inay iska daayaan oosan waxaan waxba muxuuahay arrinaan waxba u keenayn oon faa'iido u lahayn aysan meelaha lasii orordin ninkaa isaga ana hadda wakhtigan xaaliga ah nin ciidanka jubbaland shaqo ka dhaxaya ma aha nin hadda hawl lagu ogyahayna ma aha waa nin gurigiisa iska jooga marka fikirkiisa hadduu qofku cabiro ma aha in la yidhaahdo ciidan jubbaland baa waxaa sameeyey dowlad baa waxaa samaysay midna ma aha ninkaasu fikirkiisu ka hadlay dowladduna tallaabay ka qaaday isla markiiba sharcigaa la hor keenay waana xidhan yahay gacanta ciidanka booliska dowlad goboleedka jubbaland buuna ku jiraa sharcigana waa la horgeyn doonaa haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan soomaalida xusuusiyo cid kasta oo wax ka baysa gobolada kale markay jubbaland timaado ciidamada jubbaland inay gacanta ku dhigaan cid kastaoo isku dayda inay nagu dhexdhuumatana naguma dhexdhuuman karto marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u caddeeyo oon u sheego inaan astaanta iyo magaca jubbaland cidna wax lagu yeeli karin cidna lagu waxyeelayn doonin mustaqbal mar dhow iyo mar damba toona jubbalandna ay tahay nabad iyo guri nabadeed iyo guri qof kastaoo soomaaliya albaabkiisu u furan yahay waa ka xunnahay ninkaasu ereyadu ku hadlay ummadda soomaaliyeedna waa ka raaligelinaynaa aada iyo aad baad umahadsanti